magaalada oslo ee caasimada dalka norway ayaa waxaa ka dhacay banaanbax ay isugu yimaadeen jaaliyada soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool kuwaasoo ka cabanaya afduub lagu heesto wiil ay dhashay hooyo soomaaliyeed maariya cabdi oo ah hooyo soomaali ah ayaa waxaa dhowr sano laga heestaa wiil iyadu dhashay kaasoo waqti xaadirkan jira da-da shan iyo toban sano dowladda norway ayaa horay u afduubatay wiilkan soomaalida ah iyadoona xitaa loo diiday in hooyadiisa ay aragto ilmahan dadka banaanbaxa isugu soo baxay ayaa sheegay inay garab istaag u muujinayaan hooyada soomaaliyeed ayna doonayaan in wiilkeeda dib u midoobaan oo loo soo celiyo haddaba waa kuwaan qaar ka mid a dadka banaanbaxa dhigayay oo la hadlay saxaafadda kuwaasoo iskugu soo baxay magaalada oslo ee caasimadda waddanka norway maanta meeshaan waxaan isugu nimid inaan garab istaagno walaasheen maariya cabdi oo runtii arrin aad u xanuun badan ay la kulantay oo ilmihii yaraa oo ay dhashay laga qaatay tirada dadka maanta meeshaan joogo aad bay u yaryihiin inkastoo dee minus digriigana uu lix marayo oo gacmo iyo golofisyo la wada qabo oslo gudaheeda waxaa degan kun abaf kun intaan in ka badan inaan soo mobilis garaynay ahayd oo isu soo baxno laakiinse waa u cudurdaaraynaa walaalaheen kolley waxaa la qorshaynayaa in mudaharaadyo kale ay dhici doonaan laakiinse waxaa muhiim ah bulshada soomaaliyeed ee norway degan ama skandinavi ama yurub si guud maadaama ay ka maqan yihiin dalkooda hooyo inay isku duubmaan oo ay samaystaan dallado iyo ururado ay ku ilaashadaan xuquuqdooda dhaqankooda iyo luuqadooda maanta waxaannu u soo bannaanbaxnay shacabweynahan bannaanka isugu yimid usturtingaha hortiisa in aannu la xanuunsanno hooyo wiilkeedii ka maqan yahay dhaxanta loo taagan yahay si xaqdarro ah oo bini'aadnimada ka baxsanna ilmaheedii ay kaga maqan yihiin waxaannu codsanaynaa shacabweynaha soomaaliyeed ee ku nool norge in loo soo celiyo hooyada sababtoo ah hooyo wax lagu beddeli kara ma jirto waana ka xunnahay waxaannu ka codsanaynaa dawladda norway iyo shacabka ummadda soomaaliyeed dhammaanba in la taageero maariyo oo lala xanuunsado lala dareemo xanuunka hooyanimo wax lagu beddeli karana ma garanayaan waxaa iskugu imaanay maariyo banaanbaxeeda walaasheen waa garab taagannahay anagoo soomaaliya oo dhan aa u wada imaanay hadduu ilaah yidhaahdo banaanbaxa dambe oo isku imaanaynaa ilaa ee walaasheen ee niyaddeeda u degto waa taagannahay maalin kaste assalaamu calaykum dhammaan ummadda soomaaliyeed ee maanta walaasheen maariyo u soo baxay aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa waa hooyo soomaaliyeed xanuunkeeda waa xanuunkeenna insha allah intuu wiilkeeda uga soo noqonayana waxaan rajaynaynaa banaanbaxan banaanbax ka weyn inaan insha allah isugu nimaano assalaamu calaykum dhammaan waxaan salaamaya ummadda soomaaliyeed oo ku nool waddanka norway oo maanta meel walba isaga soo baxay waxaan maanta u soo wada baxnay maxaan ku dhahay walaasheen maariye oon loo taqanayna xanuunkeeda aan la dareemayno soomaali meel walba jooga usoo wada baxeen garabkeenaa taaganaha walaasheen waxaan leenaha waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ilmaheeda yarkaa u soo celiyo dowladaha reer galbeedka ayaa waalidiinta muslimiinta carruurtooda kala wareega iyagoona ku andacooda inaanan si wanaagsan loo karin ama cadaadis lagu hayo waxaana loo geeyaa qoysas iyo hooyooyin kirishtaan ah kuwaasoo ku edbinaya waxa reer marsan shareecada islaamka culimmada iyo dadka waxgaradka ah ayaa bulshada soomaaliyeed ugu baaqaya mar weliba in waddamada gaalada gabaad iyo magangelyo laga dhigan kuwaasoo ay la kulmi karaan sida haddaba ku dhacday hooyada lagu magacaabo maariya cabdi iyada keliyana ma aan hooyooyinka ay dowladaha reer galbeedka ay carruurtooda ka qaateen kuwaasoo ciyaalka inta ay yaryihiin kaga faa'iidaysta carruurnimadooda waxayna baraan dhaqankooda liita ee hareer marsan diinteena suuban ee islaamka